ciid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee cawiyskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radiyoga xeryaha dhadhaab barnaamijkan oo si toosa aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran waxay naga dhegeysan karaan idaacadda efmka ee v o eda dhadhaab ee ka soo gasha mawjada efmka ee hal eber todoba dhibic lix meegahartis barnaamijkeena caaba waxaad ku dhegaysan doontaan saddexdii bil ee tagtay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti abaaraha ka soo barakacay kuwaas oo qaarkood diiwaangelin ay u samaysay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n g r haddaba xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin iyo muhiimadda diiwaangelintaasi ay u leedahay ayaan barnaamijka inta badan ku eegi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan ka marrayna xubintii shakhsiga oo isbuucan aan ku marti qaadnay oo miliso ka howlgashay isbitaalka xagardheer ah oo aan ka waraysan doono dhibaatada haweenka uu ku leeyahay gudniinka fircooniga waxaa kale oo qayb ka ah nin muruqmaal ah oo in ka badan afar iyo toban saacadood ku shaqeeyo lacag u dhiganta saddex doolar si uu qoyskiisa u caawiyo barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas waxaana ku bilaaban doonaa tan iyo bilowgii bishii labayo tobanaad ee sanadkii tegey waxaa xeryaha soo galay boqolaal qoys oo kasoo barakacay deegaanada jubbooyinka kuwaas oo badankood abaartu ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen qaxootigan oo nafla caari ah ayaa xeryaha u soo galay si ay u helaan caawinta ama gargaarka ay bixiyaan haydaha samafalka ee ka howgala xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari haddaba qoysaskan oo inta badan taageeradii ay u baahnaayeen aan ka helin hay-adaha samafalka ayaa dulsaar ku ah qaxooti kale oo uga soo horreeyay xeryaha oy qaarkood yihiin eelo wadaag amaba aqoon wadaag goobta ugu badan ee qaxootigan hoyga u ah waa buulabakti oo ka tirsan xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab haddaba si aan u ogaano xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin waxaan barnaamijka toddobaadkan ku casuumnay isaaq guliya faarax oo ah agaasima waaxeed horjoogo u ah qaxootigaasi ka soo barakacay abaaraha isaaq ayaan ugu horreyn barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa okay cabdisalaano waad mahadsan tahay anigu magacayga waxaa layihaha isaaq guliya faarax ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada dhagaxley gaar ahaan shigshinka kay la yidhaahda boolabakti ayaan ku noolahay marka sidaad ii su-aashay laga bilaabo bishii disembar sanadka labaiyo labaatanka ayay soo bilowdeen barakacyaasha dad kale oo baahanayaal ah oo horay ilaa iyo dhowr sannadood baahana qaxootiga u dhex joogayna waa jireen laakiin xooggooda iyo qulqulkooda wuxuu soo bilowday bishii disembar adii kala baraheeda marka ilaa ayaan taas iyo ilaa iyo hadda inta ka dhexayso barakacyaashii way socdaan waa tahay dadkan barakaca ah ee soo gaaraya deegaankan aada horjoogaha ka tahay halkey bay u badan yihiin deegaanada ay ka soo barakaceen dadkaas qaxootiga imanaya waxay u badan yihiin soomaaliyay u badan yihiin waxay ka kala imanayaan dhoobley ilaa iyo afmadow ilaa kismaayo ilaa meesha la yidhaahdo gosha gobolka jubbada dhexe sida koban maxaa la dhihi jiray gaduudey ilaa jilib ilaa bu'aale ilaa iyo baay meesha la yidhahdo baydhabo ilaa saakow ilaa baar dheere meel aynan ka imaanayn ma jir ilaa geda xataa waa ka socdaan waayahay in toddobaadkan yona g r xafiiska arrimaha qaxootiga wuxuu sameynayay diiwaangelin loo sameynayo dadkan dhowaan soo galay xeryaha bal waxaad ka warantaa baahidooda iyo dabcan muhiimadda uu leeyahay diiwaangeliskan ay u samaynayso u n c r
diiwaangelinta u n c r ay u samaynayso waa mid aad iyo aad muhiim ugu ah dadka barakacyaasha ah dad badan oo xataa xamar ka imaaday baa jira waxay muhiim ugu tahay ninka asagoo aan la diiwaangelinin wax qaxootiga nolol ahoo uu ku leeyahay ma jirto haddii la diiwaangeliyo wuxuu helayaa nolol buu helayaa wuxuu raashin buu helayaa biyuu helayaa daryaal buu helayaa marka waa la aqoonsanayaa qof qaxootiga inuu yahay ayaa loo aqoonsanaya markaa kabacdi wixii tasiilaad oo u baahan yahayna markaa kabacdi hay-adda u qabanaysaa
waa tahay n talada aad qaabisheen ama boonada la siiyey ma idin diiwaan gashan tahay
kolley dadku aad iyo aad bay u fara badan yihiin hay-adda uncr way diwaan gelisaa annagana waan diwaan gelinaa waan u gudbinaa kolley way qoran yihiin dadkaas inta tiradooda ay la eg yihiin waa diwaan gashan yihiin uncr bayna u sugan tahay iyo dowladda kenya dr hay-adda layidhaahdo ayay u sugan yihiin ayaga unbaan annagu wixii aan qorna u gudbinaa waa tahay tan iyo markay yimaadeen xeryaha adeegiisa mafalka ma heleen oo dadkan caawin ma la soo gaaray haa waa macnaha waxaa weye mataqaanaa way ku yar tahay ma ogiyo eber ma aha musqulo waxbay ka heleen biyo waxbay ka heleen haddii alayidhahdo adeeg baca waxaa bixisay hay-adda layidhaahdo msf baa baca badan bixisay haddii a layidhaahdo biyaha waxay ku cabaayaan keer waxbay bixisay haddii biswan waxbay bixisay adi way un ku yaryihiin ma ogi waxaa eber ma ah laakiin sidii loo baahnaa waxa xaqabtir a layidhahdo wax xaqabtir la yidhahdo oo isku dhan weli ma ay helin way u baahan yihiin weli gacanqabasho iyo wax ku tar waa u baahan yihin qaxootiga dhinaca kale biyo la-aanta ka jirta goobahan ee qaxootiga ay ku nool yihiin ee xilliyada qaar waxaa ka dhaca shaqaaqooyin ka dhasha muranka ku aadan helitaanka biyaha taas oo culays badan ku yeelata hogaamiyaasha xeryaha haddaba isaaq guliye ayaan weydiiyey saameyntay ku leedahay maaraynta qaxootigan iyo heerka uu gaarsiisan yahay adeegyaday helaan gaar ahaan biyaha
biyuhu saaad u ogtahayba arlada abaaraa ka jira biyahu waa iska yaryihiin marmarka qaarkood waa iska yaraan karaan sababtoo ah bulshadii oo badan iyo mataqaanaa dadkii oo mataqaanaa ayagana yani baahidoodii ay fara badan tahay mataqaanaa waxaa weye dadku haddee isku mid ma aha waxaa waye mataqaanaa ilmo iyo waxyaalaha iyo bilcaan iyo carruur iyo makas inay isku fara dhaafaan baa laga yaabaa sababtoo eh maxaa yeele haddii meesha markaa ayada ilmihii iyo bilcaantii isku fara dhaafaan dadku waxaa weye soomaaliya waa taqaanaa waxaa weye mataqana meesha balaayaa ka dhalanayso horta balaayada arrimahaasaa kiciyey haddii hadda maanta biyuhu ay yani laga haqabla'yahay horta dhibka muu imaadeen midda kale arlada oo nadaafadii iyo wax walba waxaa weye in laga shaqeeya ayay u baahan tahay biyo la-aanna haddee wax laga shaqayn karaba maba jiraan marka insha allahu tacaalaa hay-adahana way dadaalayaan intii tabartooda ah laakiinse waxaan soo jeedinayaa si aynu dhibaato bulshada dhexdooda uga dhicin in hay-aduhu ay ku dadaalaan sidii dadku mataqaana biyo loo gaarsiin lahaa waa tahay arrintaa nadaafad darrada aad ka dhawaajisay baahideeda bal ka waran
aad iyo aad aad iyo aad sababtoo eh dadku wuu soo batay sidaa agoodeed ayagoo masquul ku filan aynan haysanin dadku waad ogtahay buushley waaye markay sida buushle yihiin ilmaha haddii uusan mataqaana masquul u dhow uusan jirin waxaa waye bannaankaasu iskaga saxroonaya markay sidaa tahay haddii saxarar bannaanka ilmihii uu ku saxrooho haddii la qaado masquul lagu rido ayaa u baahan yahay saxrada lagu riday u baahan tahay haddaynan jirin maxaa lagu samayn bannaanka waa in taksigii iyo wax walbaba uu halkaa bannaanka uu ku fuulo markii dambena uu dadku u gudbo waalashii iyo iyo mataqaana hoygiiba uu taksigii isticmaalo marka meesha ayada waxaa ka iman kara caafimaad daraa ka imaanaysa marka sidaa awadeed haddii masqulo loo heli karo dadku in masqulo loo sameeyo ma ahee haddii dib u dejin loo samaynayo uun dhagaxley laga qaadayo o ifaa la geyn baa laleeyahay la geynayo si deg dega in hay-adaha ay wax uga qabtaan oo dadka ay meeshaa u geeyaan sidaanbaa mataqaana xoogaa nafisa lagu heli karaa ugu dambayntii fariinta ugu dambayso aad jeedinaysa maxay tahay maadaama aad tahay qofkii horjooga uu ahaa oo dhibkii dhex taagan waxaan soo jeedinayaa ummadda meesha ku nool ee imaqlayso ee soomaalida ah ee soo barakacday intii horay u deganayd iyo inta gadaal ka timidba horta waa inay xishmad iyo nabadgelyo waa inay muujiyaan waa qodobka koowaad qodobka labaad wixii yar oy helaan oo biyo ah inay qaybsadaanoo si nidaam ah ay ku qaybsadaan isku dagaalin ayagii baaba barakac oo rafaadsaneh dagaal dhib buu keenaa ma ogii dheef ma keeno waa midda haddaba ka keentay waddankoodii iyo meeshii ay ku noolaayeen ka keentay laakiin haddii meesha ay imaadeenna ay dagaal ka kiciyaan meeshay ka imaadeenna dagaal oga imaadeen dhibaatay leh marka waxaan ku boorinayaa in nabadgelyada lagu dadaalo wax alla wixii yaroo haystaanna ay qaybsadaan ayaan farayaa midda kale hay-adaha caalamka waxaan ku boorinayaa way dadaalayaan laakiin waxaan rabaa in ay kormeer ku sameeyaan dadka barakacayaashaa sida ay wax u helayaan inay kormeer ku sameeyaan oo dadkaas wixii loo qaban karo loo qabto yaan farayaa hay-adaha caalamka
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa isaaq gurye faarax oo ah in hogaamiye waaxeed ka warbixinayay qaxootigii u dambeeyey ee soo gaaray xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari aad baad umahadsantahay wakhtiga qaalimka ka madcelina aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa isaaq gurye faarax oo ah agaasimo waaxeed ka tirsan maamulka xerada dhagaxley oo ka warbixinayay xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootigii dhowaan soo gaaray xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse aan idinku wareejiyay saaxiibkay axmed cabdilaahi jaame axmed deere oo istuudiyaha igula sugan si uu barnaamijka nagu soo tebiyo qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay faadimo siidu yuusuf oo ah umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee xerada xagardheer waxaad waraysigan uga bogan doontaan dhibaatada uu gudniinka fircooniga ah u geysto hooyada gaar ahaan dhinaca dhalmada iyo inta ay hooyadu ku jirto xilliga umusha waxaad kale oo maqli doontaan nin muruqmaal ah oo afar iyo toban saacadood ku shaqeeya lacag dhan saddex doolar si uu u caawiyo qoyskiisa oo ku nool xerada qaxootiga ee xagardheer aan ku bilaabay dhegaystayaal faadimo siidow yuusuf waa umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee xagardheer waxay muddo dheer ku soo jirtay shaqada caafimaadka gaar ahaan dhinaca umulisanimada iyo daryeelka hooyooyinka xilliga umusha faadimo waxaan ka waraystay saameynta uu falka gurcan ee gudniinka fircooniga ay ku leeyahay habsami u umulka hooyada iyo dhibaatada ay umuliso ahaan ka marto gabdhaha uu ku dhacay falka gudniinka ahi dhibaatada gudniinka fircooniga gabdhaha uu u geysto aad iyo aad dhibaato weyn waaye gabadha marka la gudo dhib ayay la kulmaysaa ayadoo hilibkii laga jaray ayadoo wixii la toltolay ayadoo dhibaato dhiigbax ku dhacay ayadoo kaadida awoodi waysay ayadoo dhibaato weyn ku dhacday haddana raysashadeedii ay qaadata bil ama laba bil dabcaan ayadoo kasoo kacday haddana markay raysata kadib haddana guurkii arooskii hadda iyo kow ninkii rafaad ayuu ka marayaa kaadidu way ku dhegaysaa caadidii way ku dhegaysaan hadday uur qaado dhaliinkii marka la gaaro oo miiskii la saaro meeshiioo yaraatay meeshii cunugii au soo maraynin oo haddana jariin kale inta la gelinaayo dhib weyn ayay kala kulmaysaa waxaa kale oo jira xanuunkan isufuranka oo ku badan wadamadan ku yaala afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay ma ka mid yahay waxyaabaha isufuranka sababa gudniinka fircoonigaah gudniinka fircooniga isku furanka waa ka mid yahay gabadhii meesha ma kasoo baxay cunugiina waa ka tanween yahay meeshiina waa la jaray oo intii uu ilaahay ugu talagalay maahane qayb baa ka maqan meeshii qayb ay ka maqan tahay dhulkiiaa la isku tolay dhulkii waa yaraaday cunugii waa kasoo baxa markuu yaraa wixii oo dhan waa isku furmaayeen marka dhibka waxaa keenaya wax kulli waxaa ka mid eh gudniinka fircooniga dhibkiisa gudniinka fircooniga ahi ma sii kala baxbaxaa oo ma leeyahay qaybo laga yaabo in qaybtood sahlan tahay mase dhammaantii waa hal nooc oo laisla yaqaano oo dhibaatadiisu ay aada u badan tahay sida aad sheegtay haa gudniinka fircooniga horta waa kala baxaa midna waa sahlan yahay midna waaba horta kansal waaye mid waxaa jirto farwarihii iyo wixii oo dhan labada qoday oo meeshii dahaarkii daboolmi lahaa oo quruxda ahaa kulli wixii la jaray ee dhibaato keenay ee jirkii dhan eber laga siiyo meeshii isku soo kad wadatay oo yaraatay oo dhib lagala kulmaayo mid kalentana waa jirtaa iyadana xakarig taasaa sahlanbo waxyaaladu ay kala yaryihiin midda farwaryaha laga jaray oo wixii oo dhan dhibar laga siiyey oo dhulkii dhan la qoday oo wixii la isku yareeyey taasaa ugu dhib badan midda kalente dhib mala kulmaysa laakiin waxaa ugu daran midaan kalente oo wixii oo dhan laga jarjaray oo wixii dhan lasoo yareeyey oo dhib iyo dhibaato iyo cariiri ku jirto kadeed ku jirto oo caalidi kasoo bixi la oo ninkii la kulmi la oo cunugii baa kasoo baxa hadii la yira rafaad dhibaata loola kulmaayo taasaa u daran umulis ahaan marka ay kugu timaado gabadh foolanaysa aadna ogaato inay ku dhacay gudniinka fircooniga ah maxaa dareentaa wallaahi waxaan dareemaa marka hore kowdii hore la wiisataynay wiisatada horebo ma fiirin kartid aniga waxaan dareemaa in gabadhan dhib iyo dhibaata ay ku jirto isla markaasna ay u baahan tahay in la caawiyo si cunugaas oo si nadaamsan ugu soo baxo idina waxyaale ay ku gaarin in laga taxadiro waxaa jira haween marka ay dhalayaan inta badan qalliin lagu dhaliyo oo si caadi oo dabiici aan u dhali karin ma odhan karnaa haweenkaas waxay u badan yihiin kuwa uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah hadda qaliinka waxaa keeni kara ciladaa keeni karta koodheh gudniinka fircooniga inkastoo sababayo laakiin ciladaa keeni karta qaliinka waxaa keeni kara iyadoo gabadhii kasoo hormarto ibidii kasoo hormarto oy dilacdo dhiigbax keento teeda kaleenta iyadoo miskaheeda ay yaryihiin oo miskaheeda micnaha ay kasoo bixi karin cunuga iyo haddii uu ku dhaco maxaa la dhahay barashan uu ku dhacana waa lagu kala badbaadiyaa qaliinka sababaa keento gudniinka fircooniga inkastoo asana uu ka marneen oo dhibkaas keeni karo kafkiioo yaraaday wuu keeni kara qaliin laakiin waxaa u badan ciladaha waxaa u badan dhiikarkaas iyo waxaa u badan in maxaa la dhahay qoftade ibida kasoo hormarto oy dhiig bax samayso dhiig berdarayso iyo kafkiioo yaraado oo kasoo bixi waaya cunuga iyo cunugiioo koro taasaa keeni karto ka umulis ahaan hawl intee leeg iyo dhibaato intee leeg ayaad ka martaa gabadha dhalaysa ama umulaysa oo markii hore kusoo dhacay gudniinka fircooniga ah wallaahi dhib weynanka maraa asoo cunugii meesha uu soo baxaynin oo cunugii hadduu yaryahay hataa meeshii cariir dhulkii waa qodan yahay oo waxbaa ka maqan daboolkiyaa ka maqan oo waxaan ku leeyahay wixigii dhan waa lasoo yareeyey dhulkii oo lasoo yareeyey marka la jaro kadib cunug oo soo baxa haddana toliin xanuun kaleentaa gabadheedana uu imaanaa ilaa meeshii dhulkii aad jartay haddana inaad isku keenta waa sababto meesha oo dhaabacii gaari dhiigna way berdareyne meeshii oo kala taalaa dhibka sidaad muudeyn kartid waa inaad toshaa haddana meeshii toliin kow hadda iyo kow aad toshaa ayadana ay haddana kusii silcdaa umashiya kusii silci haddana sababta dhulkii oo dhul wax ka maqan yahay hilib ka maqan yahay hilib intaa u jarta inta saarta oo ku tushid macquul ma aha hilibaa ka maqan meesha marka waa inaad meeshii jartaa haddana aad isku toshaa kadib gabadhii dhaawac waa kusii dhacay dan oo kaleenta dhaawac kale kusii dhacay dhulkii jartay ilaa hadana sii toliyay dhaawac kaleenta hadana uma shid dhaawacee lasii kulmiyay farqiga u dhexeeya gabadha uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah iyo gabadha aanu ku dhicin marka ay timaado dhinaca umulka muxuu yahay umash markay noqoto gabadha aan fircooniga loo gudin ee sunaysan cunugeeda hadduu toosan yahay uu kasoo baxo jariin badan ma galayso si tartiib sisaani eh aa loo waxaynaa marka umashana ma ku dhibaatoonayso taas dhibkeeda waa yaryahay laakiin waxaa dhib badan midaan fircooniga sida aad sheegtay dhibaatooyin dhinacyo badan le ayaa lagala kulmaa gudniinka fircooniga ah wadankan kiyana gudniinka fircooniga waa faldambiyeed xeryaha dhadhaab oo aan ku noolnahay oo ka mid a wadanka kenya ma ka jiraa gudniinka fircooniga ah wallaahi boqolkiiba soddon waa laga helaa haddii loo dad jaahiliin ahaa jooga oo war maqlaynin oo diinta ka warqabin oo wacdiyada ka warqabin oo tooda leh annaga waa nool soo yeelay mudulgubta mudulgubta kama naxe annagana waa yeelaynaa ma yeelaynay leeyihin dad madax adag waa la helaa gudniinka fircooniga inkastoo badiba uu suulay laakiin boqolkiiba soddon waxaan dhihi lahaa inuu wili ku jiro koomulis ahaan taladaada maxay kula tahay in lagu joojin karo ama looga hortegi karo ficilkan dhibka badan ee gudniinka fircooniga wallaahi ani tala ahaan waxaan soo jeedi lahaa gudniinkan fircooniga waxaa lagu joojin karaa in raadiha laga deeyo waxaa la sameeya maxaa la dhahay wacyigelin qolo waxaa jirta i r c oo balog wareega ah qoladaas hataa ay warbixin meel kastaba laga warbixiyo oo milisooyinka loo sheego si gudniinka fircooniga uu ka waxeysmo wacyigelin mooygi wax kaloo laaga waxeysmi kara ma laha iyadoo wacyigelinta aad sheegtay la sameeyey haddana aad leedahay ha la sameeyo weli wuu sii socdaa gudniinka fircooniga ah haween baa sameynaya gabdho dhalay oo iyaga laftooda gabdho haysta laga yaaba inay kuwooda aanay ku samaynin laakiin kuwa dadka ay ku sameeyaan haweenka maxaad kula tali lahay haweenkaas waxaan kula tali lahay inay kawaantoobaan wacdiyada ay dhegaystaan hadallada ay dhegaystaan ka diiniya ahaanna ma roona adduunkana uma roona qiyaamana uma roona wallaahi waxaa laleehay wadaadaan wacdigiisa aan maqlay maamada haddii ay gabadhaas qaybtii loogu talagalay ay ka jirto in loo qisaaso xaq ah oo qaybteeda kalenta laga gooyo saas wadaadahayna waa arkay marka waxaan dhihi lahaa aniga maamooyinka ha iska dheefaano maxaa la dhahay gudniinkan fircooniga dhib iyo dhibaato way u jeedaan ayaga naftirkooda way u jeedaan wax waa madax adeegnima iyo qofoo ilaah meel uu tanmala karaaye biniaadan waaye biniaadankan waa madax kakan yahay waxaan kula talinayaa faldambiyeedkan caaqiri iyo adduunya uma fiicna adduunkana dhibay ku maraayiin qiyaamana waa ugu daran tahay oo waa loola xisaabtamaa inay iska daayaan ayaa maamooyinka kula talinaaya geesta kale dhegaystayaal cabdulaahi cabdiraxmaan cali waa shan iyo afartan jir shaqaale ka ah maqaaxi lagu iibiyo cabitaanada iyo cunooyinka fudud wuxuu shaqeeyaa afar iyo toban saacadood oo xiriira maalin walba wuxuuna mushaahar ahaan u qaataa lacag dhan saddex boqol iyo konton shilinka kenya ah oo u dhiganta saddex doolar maalintiiba cabdulaahi waa xaasle haysta saddex carruura waxaa ku qasbay inuu qabto shaqada adag waa si uu u daryeelo qoyskiisa iyo weliba hooyadii oo waayeelah wuxuu ka hadlayaa shaqada adeeg ee uu qabto iyo sida aan duruuftu uga maaransiinaynin inuu qabto shaqada dhibka badan ee uu ku qaato dhaqaalaha aadka u yar dee meeshaana ka shaqeeyaa lixda waan soo galaa laba saac oo habeennimona waan ka baxaa marka dee shaqadan qabtana waa cuntada iyaan geegeeyaa de haddaan darbi codla iska fadhiisto dee wax lagu imaanahaya ma jiraan haddee hooya igu xariidha aabba igu xariira xaaska igu xariira ilmaha igu xariira haddee saasaa igu kallifaysa oo meel qaxooti haddee waa joogaa meel aan u fadhiisto ma joogo hooya igu tiirsan aabba igu tiirsan walaalla igu tiirsan haddee marka saasaan derbi codlaa u fadhiisan waaye dadka qaar aan hooyan karin baa jira qaar aan maanta waxba heli karin baa jira hadda alxamdulilaah anugu dee intaas alxamdulilah aada iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqahayaa cabdulaahi waxa uu sheegay in inkasta uu shaqadaa ka qaato dhaqaale aada u yar uu misana farqi weyne u dhexeeyo isaga iyo qofka aan meelle u shaqo tegin farq weyn bfarq weyn baa u dhexeeya hada qofkaa shan shil meel kale kasoo geli mayso qofkaa shan shil weyn meel kasoo geli mayso adaanna alxamdulilah anuu xogaaga wataan habeenkii meesha ka dheelmada noloshayda unkolba unkolba waxay ka tari kardhaa hadee wax weyna maahan laakiin habeenkaas hadee alxamdulilah habeenkaas ahay oo ilaahay mahadiis habeenkaas waa habeenkaas un kolba kolba dabka waa shidanaa hooy hadda waa qof iska waayeel ah cunto kale ma cuni kadho hadda caanahaasaan un u gadaa alxamdulilah ayaan aad iyo aad boqolkiiba sagaashan waa ku faraxsanta inay inaan hadda isaan aan iska bedelno aad iyo aad baan u rajaynaynaa aad iyo aad baan u rajaynaynaa xagga nolosha
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab iyo toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan saalas oo barnaamijka ila daadihinaya aad baad u mahadsan tahay axmed deere dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada dhegaysiga heesta toddobaadka ee barnaamijka
ilaho